nebraska iyo south dakora waxay xireen xafiisyada gobolka maanta si ay u sharafaan fasaaxa cusub ee dowlada dhex juuntiinth waa maalin laga xuuso dhammaadka onsiga mareykankii gudihiisa toban iyo sagaashkii juun sanadkii labaatan sideedka lixdan iyo shankeeda si kastaba ha noqotay gudoomiya gobolka iowa cameros waxba kama uusan sheegin juuntiin gobolka wuxuu bilaabay inuu aqoonsado fasaxa labaatankii sanadkii labaatanka laba iyo labadeeda hase yeeshee shaqaalaha gobolka ma helin malin mushar ah ronalds waxay sheexeexay tallaabo booliis tagaarsan oo sharci laga deqiyo shalay waxaa ka mid ah iqabaha iqbada adeegyada ee sabsan deqyadaho mudahararka qaarkood olympian iyo south su city shelby holihin dalasho ahaan maanta kuma tartimi doontaa tijaabooyinka mareykanka ee ordaykaka ayaa bayin ku soo saray baraha bulshada isaga sheegay in qarinyada ay isku dayeen inay radsadaan amaar degdeg ah oo ka ordaan iyagoo suugyaha raacfaan afarka sano xayiradaha ah laga tijaabinayo daragooda kor oo qaadisay waxbadka amarkaasi waa usan dhicin laakiin mustaqbalka ayaa shuci ahay holi ahaan waxay ka adeegsay tijaabada togan inay ku keentay buuriinta hilib doofaar ah oo cuntaysay toban saacadood ka hor baxitaanka bishii disembar abuulayaasha sabtida ee beerta maanta waxay ka dhawaaqdeen xoog isbitaal ah xafladaha muusikada ee sanadkan sababta ah xegiista xejiista c d c ee hadda jirta ayaa ikhtiyaar u noqon doontaa kala fogeynta bulshada halkii ay suurtagal tahay tijaabada lama baahna si kastaba ha noqotay ka qaybyalaasha wuxuu laga talaniyey inay goor horey yimaadeen dhacdadka sanadkan wuxuu soo socotay laba maalmood grand view park julaay labadeeda iyo saddexdeeda tartanka fadaraha ee aricad park ee koonfurta siw city alaa qorshiyeysa ka hor intii cadiga tobanka juli jidka waxaa iska leh howchunk in company wuxuu ordi doonaa saddex tartan uga yaraan hal maalin oo tartan ah sanadkii waa in la sameyno atooda si ay hoosta lisiiska howchunk wuxuu la wareeyay wadada sagaal sano ka hor iyadii oo ujeedo tahay in la diso casriyi mustaqbalka qorshasi wuxuu socotay kadib abashada la ansixiyay bisha november howchunk wuxuu hormeereysay casinos ee koonfurta siw city lincoln iyo omaha